بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الاولى تسعا وفي الثانيه سبعا laba khudba ayuu khudbaynayaa buu yidhi bacdaha ay bacda asalaa khudbatayni yukabiru waa takbiirsanayaa fi luulaa ragcad yani khudbada koowaad fi lkhudbati اluulaa sabcan toddoba tiscan sagaal takbiir ayuu takbiirsanayaa wa fi thaaniya khudbada labaadna wuxuu takbiirsanayaa sabcan toddoba takbiir mualifka raximah اllah wuxuu leeyahay khadiibka markuu khudbaynayo waxaa loo baahan yahay khudbada koowaad inuu sagaal mar takbiirsado khudbada labaadna toddoba jeer uu takbiirsado sidaas sidaasuu yeelayaa buu leeyahay fi lkhudba nabigu sala allahu calayhi wasalam muxuu samayn jiray alimaam ibnuqayim raximah llah في زاد المعاad wuxuu yidhi وkana yftatixu khuطbh kulaha bاlxamdu لlah wuxuu nebigu salى الlahu عalيه wslam ku furfuran jiray khuطabahu kulaha khudbooyinkiisa dhammaan wuxuu ku furfuran jiray bاlxamdu لlah alxamdu lilah ku furfuran jiray wlam yuxfaظ canhu nabiga calayhi salaatu wasalaam lagama xifdin fii xadiidin waaxidin hal xadiid loogama xifdin annahu kaana yaftatixu khudbatay alciidayn inuu nebigu sala allahu alay slam labada khudbada ciidda uu ku furfuran jiray bitakbiiri takbiir inuu ku furfuran jiray nebiga lagama xifdin calayhi salaatu wasalaam hal xadiid xataa loogama warin sida wainamaa rawaa ibnu maaja ibnu maaja baa wuxuu wariye uu yihi fii sunanihi can sacdin alqurad muadini الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam annahu kana yukhiru اtakbiira bayna adcaafi اlkhudbati ibnu maaja ayaa wuxuu wariye uu fii sunanihi can sacdin اlqurad muadini nebi sal l slam annahu kaana yukiru nabiga calayh salatu salaam wuxuu badin jiray altakbiira takbiirtu badin jiray bayna adcaafi alkhudba khudbada dhexdeeda wa yukiru takbiira takbiirtana nebigu waan badi jiray fii khudbatay alciidayn labada khudba ee ciidda dhexdoodna nebiga takbiirtuu badin jiray xadiidkaas ayuu wariyey sacd lquradi sacd lqurad xadiidkaasuu wariyey laakiin xadiidkan fii sunan ibni maajah ku jira waa xadiid daciifa waxaa sanadkiisa ku jira nin la yidhaahdo cabdiraxmaan ibni sacd ibni camaar cabdiraxmaan ibni sacd ibni camaar ayaa xadiidka sanadkiisa ku jira waana daciif cabdiraxmaan ibni sacd ibni camaar waa daciif cabdiraxmaan ibni sacd wuxuu xadiidka ka wariyay aabihii sacd ibni camaar aabihiisna waa majhuul idan cabdiraxmaanna waa daciif aabbuhuna waa majhuul meeqa cilou leeyahay xadiidkan laba cilo wiilkoo daciifa iyo odagoo majhuula ila wiilka aabihiisuu ka warinaya xadiidkan marka waa xadiid daciifa shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah ullah markuu soo sheegay inay culimmadu isku khilaafeen sida khudbada yani waxa lagu furfuranayo khudbadaha khudbat lciidayn iyo khudbat listisqa kadib wuxuu yidhi waqiila yuftataxaani bilxamd waxaa lagu furfuranaya buu yidhi bilxamdu lilah markaasuu yidhi wahuwa sawaab in khudbooyinka alxamdu lilah lagu furfurtayo sawaaba lianna nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala maxaa yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kullu amrin dii baalin laa yubda'u fiihi bilxamdu lilah fahuwa ajdam arrin walba oo u saaxiiba yacni sha'ni u saaxiiba oo aan lagu bilaaban bilxamdu lilah waa arrin daba go-an xadiidkaas laftirkiisu waa daciif wa kaana yaftatixu wa kaana yaftatixu khutabahu kullaha khudbooyinkiisoo dhan nebigu wuxuu ku furfuran jiray bilxamdu lilah alxamdulilah ku furfuran jiray midaan dambaa loo cuskanaya khudbo walboo la khudbaynayo waxaa lagu furfuranaya alxamdu lilah sidaasuuna nebigu alay slat slam ku furfuran jiray waxaana la yidhahdaa khudbat alxaaja khudbat alxaaja xaajo walba iyo dan walbood leedahay waad la imaanaysaa xaajada waxaa ka mid a khudbat ljumuca waxaa ka mid a khudbat lciidayn waxaa ka mid a khudbat listisqaa iyo arrin walba oo xaajo iyo danho qofku rabo inuu jeediyo ama uu ka hadlo wuxuu ku furfuranayaa khudbat lxaaja khudbat lxaajana bilowgeeda waa alxamdu lilah sidaa darteed khudbat lciidayn nebiga calayhi salaatu wasalaam kama sugna inuu takbiirsaday sagaal takbiir iyo inuu takbiirsaday toddoba takbiir labada midna kama sugna waxayna culimmada shaaficiyadu sheikhu ka mid yahay u cuskadeen arrintan isla aharkii cubaydillaah ee shala aan ka hadlaynay asharka cubaydillaah bni cabdillahi bni cutba ibni mascuud ee daciifka ahayo sanadkiisa uu ku jiray ibraahim bn abi yaxya isla aharkaas ayaa cubaydullah wuxuu yidhaahday sunnadu waxaa waaye buu yihi khudbada in lagu in lagu furfurto khudbat lciidayn in lagu furfurto tisca takbiiraat sagaal takbiir in midda hore lagu furfurto midda dambana toddoba toddoba takbiir lala yimaado adarkaas ayuu hadalkaa ku jira adarkaasna waa soo marnay inuusan sugnayn khudbat ljumuca iyo khudbat lciidayn waxa lagu furfuranayo waa isku mid waxaa lagu furfuran sida khudbat ljumca waxaa lagu furfuranaya lagu furfuranaya khudbat ljumca soo laguma bilowdo ina alxamda lilah oo khudbat lxaaja ah khudbat lciidaynna waa sidaas oo kale wa yukabiru waa takbiirsanayaa min guruubi shamsi min leylati lciid ilaa an yadkhula alimaamu fi salaa halkan wuxuu uga hadlayaa takbiiraat lciid ama takbiiraat lciidayn goormay bilaabmayaan ciidda waxaa mashruuca markii wakhtigeedu soo galo in la takbiirsado takbiiraadka la takbiirsanayo ciidda goormay bilaabmaysaa ilaa halkeese ku eg tahay wuxuu yidhi wa yukabiru qofku wuxuu takbiirsanayaa min guruubi shamsi laga soo bilaabo qoraxdu markay dhacdo min leylati alciidi habeenka ciidda ah ilaa an yadkhula alimaamu ilaa imaamka uu galo fi salaati salaada imaamka salaada u galaya waa salaade waa salaada ciidda waa ciidda hadda uu ka hadlayo waa ciid ulfidri ciid ulfidri takbiiraadkeedu waxay ku eg tahay ilaa imaamka salaada uu ka galayo waxayna soo bilaabmaysaa min guruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda habeenka ciidda soo gelayso maalinka ka horeysa waa maxay waa maalinkii soom u dambaysay ramadaanka u dambaysay maalinkaas ramadaanka u dambaysa markii la afuro oo qoraxdu ay dhacdo ramadaan wakhtigiisu waa dhammaaday maxaa soo galay ciiddii wakhtigeediia soo galay waktigaasaa takbiiraadku ka bilaabmayaan ilaa waxay soconayaan imaamku uu salaada ka galayo culammada qaarna waxay leeyihiin habeenkii la takbiirsan maayo takbiirtu wakhtigeedu wuxuu bilaabmayaa min bacdi salaati alfajri ilaa imaamka uu salaada ka baxo ama imaamka uu salaada galo salaada ciidda laakiin madhab shaaficiya waa min guruubi shamsi min leylati alciid waa habeenkii ciidda ilaa an yadkhula alimaamu fi salaa ilaa imaamka uu salaada soo galo allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi walitukmilu lciddata walitukabiru اllaha cala ma hadaakum ciddada iyo tirada ramadaan waxay ku dhammaystirmaysaa maalinka u dambaysa markii la afuro tiradii ramadaanka waa dhammaystiran tahay haddii markii dayaxa la fiiriyo dayaxa uu dhasho oo bishii shawaal inay dhalata la xaqiijiyo la ogaado tiradii ramadaan waa dhama waa dhammaatay soo maa idan haddii tiradii ramadaan dhammaantay maxaa soo galay ciidaa soo gashay walitukabiru llaha calaa maa hadaakum marka waa in ilaahay la weyneeyo subxaana wa tacaala oo la takbiirsado takbiiraadkaasna waxay soconayaan ilaa an yadkhula alimaamu fi salaa ilaa imaamku uu salaada ka galayo wa fi ladxaa ay fi ciidi ladxaa khalfa asalawaati almafruudaat waxaa la takbiirsanayaa salaadaha waajibaadka ah gadaashoodaa la takbiirsanayaa salaadaha waajibaadka ah markii laga baxo gadaashooda waa la takbiirsanayaa waxayna ka bilaabmaysaa ciidul adxaa takbiiraadkeeda min subxi yowmi carafa laga soo bilaabo yowma carafa subaxdeeda ila alcasri ilaa casirka min aakhiri ayaami tashriiq maalmaha ayaamu tashriiq maalinka u dambaysa casirkii ka mida min aakhiri ayaami tashriiq ilaa laga gaaro takbiiraadkaa la wadayaa waa ciidul adxaa ciidul adxaa takbiiraadkeeda sheikhu wuxuu leeyahay waxay ka bilaabmayaan subaxda carafa la bilaabaya subaxda carafa bishu meeqay maraysaa yowma carafa bisha dulxija waa sagaalaad waa sagaalaad ciidduna waa maxay waa maalinka tobanaad idan maalinka ciidda maalinka ka horeysa subaxdiisaa la bilaabaya salaada subax markii laga baxo yowma carafa ayaa takbiiraadku ka bilaabmaya takbiiraadkaasna waxay soconayaan yowma carafa iyo yowm aladxaa iyo saddexda maalina yowm aladxaa ka dambaysa oo loo yaqaano ayaamu tashriiq ayaamu tashriiq maalinka u dambaysa gelinkiisa dambe markii uu gabagaboomaya ayay takbiiraadku ku egyihiin shaykhulislaam ibnu taymiya raximah llah wuxuu yidhi asaxu laqwaali asaxu alaqwaali fi اtakbiir aladi calayhi jumhuuru الsalafi wاlfuqahaa asaxu alaqwaali fi اtakbiir aladi calayhi jumhuuru الsalafi wاlfuqahaa min alsaxaabati walaa'imma an yukabira min fajri yowmi carafa an yukabira min fajri yowmi carafa ilaa aakhiri ayaami tashriiq caqiba kuli salaatin wayushracu likuli axadi an yajhara biاltakbiir عند الخروج إلى العيد وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وعلي ابن تيمية رحمه الله أصح الأقوال في التكبير أقواش قولك أو صحيح سن في التكبير الذي قولك أصع عليه جمهور السلف أي كدر سغيهن سلف كجمهور توذا والفقهاء هي فقهاء جمهورتود من الصحابة والأئمة أو صحابة أئمة كم إذا يعني صحابة أئمة كترسن قول كأي كدل سجنيهن جمهور توحوي أن يكبر إن وقفك تكبير صدو من فجر يوم عرفة مالك عرفة فجر كذا لقب اللابو إلى آخر أيام تشريق إلى ما المها أيام تشريق مالك أودن بيس waxayna takbiirsanayaan buu yidhi caqiba kulli salaatin salaad walba gadaasheed wayushracu likulli axadin qof walbana waxaa loo sharciyeeyaa an yajhara bitakbiiri inuu takbiirta la jahro cinda alkhuruuji ila alciid markii ciidda loo baxayo inuu takbiirta qof walba la jahro cumar radia allahu canhuna waa la jahri jiray oo suuqyada iyo markuu marayo aad buu ula jahri jiray markaasaa dadka maqlaya dhammaantood ayaguna la jahri jireen ilaa suuqa uu la gelgesho bitakbiir takbiiraadka aadaa loola jahray waa shaciira min shacaa'ir alislaam oo ay mudan tahay in aada loo muujiyo wa haadaa arrinkaana wuxuu yidhi biitifaaqi ala'immati alarbaca a'immada arbacada waa isku waafaqsan yihiin a'imma alarbaca waa arrinay isku waafaqsan yihiin marka takbiiraadka sida sheikhu sheega way raximah ullah waxay ka soo bilaamayaan yowma aladxaa min fajri yowmi carafa ilaa aakhiri ayaami tashriiq waa la wadayaa takbiiraadkaas aakhir ayaami tashriiq marka gabalku sii dhacayo cinda guruubi shamsi takbiiraadka yowm lcad yani takbiiraadkii lala imaanaya ciid ulabxa halkaasay ku egyihiin siiqada takbiiraadka saxaabadu siiqooyin kala duwanaa ka yimid laakiin siiqo walboo takbiiri ku sugan tahay oo qofku la yimaad culammada qaar waxay yidhahdeen waa ay bannaan tahay maadaama aysan jirin siiqa mucayana oo nebiga calayhi salaatu wasalaam si gaara looga wariyey siiqooyin kala duwanaa la wariyey siiqooyinkaas miduu la yimaadaba waa u bannaan tahay qaala raximah llahu faslun wa salaatu lkusuufi sunnatu muakada salaatu lkusuuf wuxuu yidhahda waa sunna mu'akada fain faatat hadday dhaafto lam tuqda la qallayn maayo wa yusallii likusuufi shamsi wa kusuufi lqamari ragcatayni wuxuu tukanayaa kusuufu shamsi iyo kusuufu lqamari laba ragco ayuu u tukanayaa fii kulli ragcatin ragco walbana waxaa ku dhex jira qiyaamaani laba istaag yutiilu lqiraa'ata fiihimaa qiraa'ada waa dheeraynaya labada ragco dhexdood yani labada qiyaam dhexdood wa rukuucaani iyo laba rukuuc ayaa ku sugan yutiilu tasbiixa fiihimaa tasbiixda uu dheeraynayo duuna sujuudi sujuuda ka soko sujuudda la dheerayn maayo u leeyahay laakiin sida saxiixa sujuuddana waa la dheeraynaya waa xadiid caaisha iyo xadiid asmaa intaba waxaa ku sugnaa inuu nebiga calayh isalaatu wasalaam sujuudda dheereeyey wa yakhdubu bacdaha salaatu lkusuuf kadibna wuxuu khudbaynayaa buu yidhi khudbatayni laba khudbo wa yusiru waana siraysanayaa fii kusuufi shamsi qorax madoobaadka wayajharu waa la jahrayaa fii khusuufi lqamari dayax madoobaadkana waa la jahrayaa qiraa'ada salaatu lkusuuf wuxuu yidhi waa sunnatun mu'akada waa sunno la xoojinayo oo la adkaynayo haddii salaatulkusuuf ay qofka dhaaftana lasoo qallayn maayo fain faatat lam tuqda salaatulkusuuf inay tahay sunna mu'akada waa qowluljumhuur culammada qaarna ijmaacay ku soo rareen oo waxay yidhahdeen waa ijmaac laakiin khilaafaa jira qaaraa dhahay waa waajib laakiin waa sida loo badan yahay inay tahay sunna mu'akada haddii salaatulkusuuf ku dhaafto lasoo qallayn maayo salaatulkusuuf waa min baabi idaafati shay ilaa sababihi maxaa yeele sababta loo tukanayo ayaa kusuufka dartii ah shiikhu raximahullah hadalkan hadda akhrina waxaa ka muuqata inuu kala saarayo alkusuuf walkhusuuf oo alkusuuf wuxuu u tiiriyey qoraxda dayaxa khusuufkana qoraxda kusuufu shamsi iyo kusuufu lqamari iyo khusuufu shamsi ama khusuufka wuxuu siiyey qamarka yani khusuufu lqamar iyo kusuufu shams labada kelimadood culammada qaar agtooda waa isku mid alkusuuf walkhusuuf imaam اlbukhaari raximah اllah fii saxiixi اlbukhaari wuxuu u baabeeyey baabun hal yaquulu kasafat الshamsu ow khasafat wuxuu baabuyam wuxuu leeyahay kasafat الshamsu mase wuxuu leeyahay khasafat الshams istifhaamuu geliyey su-aaluu ka dhigay baabkaa hoostiisa wuxuu soo qaatay wakhasafa اlqamar aayaddaasuu soo qaatay qowl اllahi caza wajal wakhasafa اlqamar wuxuu kaloo sheegay xadiidkii nabiga calayh isalaatu wasalaam uu yidhaahday ina ashamsa walqamara aayataani min aayaati illaah laa yankhasifaani limowti axadin laa yankhasifaani bilkhaa labadoodii waa iskula jiraan sooma labadu waa iskula jiraan laa yankhasifaani qoraxda iyo dayxu uma madoobaadaan limowti axadin hadalkaa macnihiisu waxa waaye labada kelimadood inay isku mid yihiin xagga luqada laa shaka farqiga u dhexeeya oo alkusuuf waa altaqayur ila sawaad waa shayga inuu madoobaado oo isku bedelo madow inuu isku bedela waxaa la yihahda kasafa markii la leeyahay kasafat shamsu macnaheedu waxa waaye qoraxdii way madoobaatay waay markii kaaf la akhriyo laakiin alkhusuuf fi luga waa annaqsu waa nuqsaan waay oo markii la leeyahay khasafat alqamar bimacnaa waxaa waaye dayaxi waa nuqsaamay laakiin dayaxa markaad u jeedo oo dhinac uu ka madoobaado waa naaqis soo maa naaqiska waxaa laga wadaa bacdibaa ka maqan bacdigaa ka maqan xaggoo aaday waa madoobaaday idan labada kelimadood macnuhu waa ku kala duwan yihiin laakiin hal shay u noqonayaa dayaxu waa madoobaadaa qoraxduna waa madoobaataa dayaxu waa nuqsaamaa qoraxduna waa nuqsaantaa ida labadadood waa la isticmaali karaa nebiguna waa isticmaalay calayhi salaatu wasalaam dayaxana kusuuf waa loo isticmaalaa qoraxdana kusuuf waa loo isticmaalaa wuxuu yidhi wayusalii likusuufi shamsi wuxuu u tukanayaa kusuufu shamsi wa khusuufu lqamari dayax qoraxda madoobaadkeeda iyo dayax nuqsaantiisa wuxuu u tukanayaa ragcatayni laba ragco u tukanaya waxaa jira riwaayaad kala duwan oo sheegaya laba ragco wax ka badan oo qaarkood waxay sheegeen afar ragco laakiin sida sheikha halkan ku sheegay waa sida saxiixa ah riwaayad walba iyo xadiid walba oo sidaan khilaafsanna ma sugna qaacidadaas guud ay culimmadu ka bixiyeen alimaam albukhaari alimaam shaafici shaykhulislaam ibnu taymiya aimo fara badan waxay leeyihiin riwaayad walba oo riwaayadda noocaana khilaafsan waa riwaaya hayru saxiixa oo aan nebiga ka sugnayn caleyhi salaatu wasalaam sifada nebiga ka sugan fii kusuufi shamsi wa khusuufi lqamar waxa waaye laba ragco oo ragcadiiba ay leedahay laba rukuuc waa laba ragco ragcadiina waxay leedahay laba rukuuc intaasaa la tukanayaa salaat lkusuuf wuxuu yidhi fii kulli ragcatin ragco walba waxaa ku jira qiyaamaani laba istaag istaagga koowaad markuu qiraa'ada dhammeeyo waa rukuucaya markuu haddana soo noqdo qiraa'aduu wadayaa soo maaha laba istaagaa ku jirta yutiilu lqiraa'ata qiraa'ada waa dheeraynayaa fiihimaa ay fi lqiyaamayn labada istaagba qiraa'ada waa dheeraynaya wa rukuucaani ragco walbana waxaa ku jirta laba rukuuc yutiilu tasbiixa tasbiixda ayuu dheeraynayaa fiihimaa ay fi rukuucayn labada rukuuc dhexdoodana wuxuu dheeraynayaa tasbiixda macnaa waa ku dheeraana labada rukuuc markuu hadda ku dheeraanayo muxuu akrinayaa tasbiix ilaahu nasahaya waa ku dheeraanaya duuna sujuudi sujuudda ka sokow duuna sujuud sawaab maaha sujuudda laga reebi maayo maxaa yeele xadiid caaisha waxaa ku yimid oo ay tiri radia allahu canha fasajada wa ataala sujuuda nabiga calayh salatu salaam waa sujuuday wa ataala sujuuda sujuudinu waa dheereeya bay tiri xadiid asmaana sidaasaa ku jira wa ataala sujuuda sujuudda waa la dheeraynayaa sida rukuucda loo dheeraynayo wa yakhtubu bacdahaa nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu khudbaynayaa bacdahaa ay bacda salaati lkusuuf khudbatayni laba khudbo sida saxiixaana waa khudba waaxida iyaduna oo nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu laba khudbo khudbeeyo kama sugna markuu nabigu istaagay calayhi salaatu wasalaam bacda salaa waxyaabuhu sheegay waxaa ka mid ah oo saxaabada n kala hadlay in khusuufu shamsi iyo kusuufu lqamar ay yihiin aayataani min aayaat illaah zamankii nabiga calayhi salaatu wasalaam kusuufka hal jeer u dhacay hal mar u dhacay sooma noqnoqon markaas u dhacayna wuxuu ku soo aaday mar uu dhintay wiilkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ibraahim riwaayadaha kala duwan ee salaatulkusuuf qaarkood afar ragco ka dhigaya culimmada qaar ah waxay damceen inay ku tawjiihiyaan tacadudulkusuuf oo waxay yidhaahdeen nabiga calayhi salatu wasalaam marna laba ragcoo tukaday marna afaroo tukaday waxaa lagu naqdiyey zamankii nabiga hal mar uu dhacay kusuuf sooma noqnoqon marka tacadudulkusuuf sax maaha wax hal mar dhacay nabiga ma laba maruu tukaday halkii mar hal maruu tukaday calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salatu wasalaam marka markii ay wakhtigaasi uu ku soo aaday wiilkiisa markuu dhintay dadka qaara waxay yidhaahdeen qoraxda waxay u madoobaatay limowti ibraahim ibraahimaa dhinta bay yidhaah arrintaasu ka hadla nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi ina ashamsa walqamara aayataani min aayaati illaah laa yankasifaani limowti axadin walaa lixayaati waa laba aayadood oo aayaadka ilaahay ka mid a umana madoobaadaan qof geeridii iyo noloshiisa midna nin weynaa dhintay iyo nin weynaa dhashay midna qoraxya dayax uma madoobaadaan ciladay u madoobaadaanna waa sheego wuxuu yidhahda yukhawifu allahu bihimaa cibaadah ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa ayuu ku cabsigelinayaa faidaa ra'aytum dalika fafzacuu ilaa dikri illaahi wa ila salaa haddaa arrintaada aragtaan dikriga ilaahay iyo salaadda ha loo degdego markay nebigu zamankiisa dhacday arrintaas calayhi salaatu wasalaam gurigiisa wuxuu ka soo baxay asoo marada jiidaya oo argagaxsan yakhshaa an takuuna saaca wuxuuba ka baqaya in qiyaamuhu dhacay oo wakhtiga qiyaamihii la joogo cabsi badanuu muujiyey calayh salaatu wasalaam waxaa la rabaa marka in la fahmo xigmadda alle ka leeyahay subxaana wa tacaala waa inuu addoommadiisa ka cabsigeliyo ma aha sida gaaladu ay leeyihiin waa waxyaabo dabiiciyaho iska dhaca waa dabiiciya sax maaha ilaaha qadar inay dhacaan laakiin alle xigmuu ka leeyahay xigmadda inaan fahamno oo cabsi la dareemaa loo baahanya markii la arko kusuufu shamsi walqamar yukhawifu allahu bihima cibaada saa darteed in salaada xaggeeda loo baxsado xuska ilaahay la badiyo subxaana wa tacala iyo dikriga ilaahay sadaqada in la badiyo istikfaarta in la badiyo waxyaabahaasaa la iskaga baahan yahay salaadana lala yimaado salaada salaat alkusuuf haddii laga baxo welina aysan dayixu caddaanin oo madowga uusan ka bixin ama qoraxdii mar labaad miyaa la tukanayaa mar labaad la tukan maayo laakiin culammadu waxay leeyihin waxaa la sii badinayaa istikfaarta iyo tasbiixda iyo acmaasha kale khayrkaha la badinaya laakiin salaaddu waa laba ragco labadaas ragca marka hore waxaa la rabaa in aad loogu dheeraado sheikhulislaam wuxuu leeyahay haddii dayaxa markuu madoobaanayo madowgu wada koro dayaxa ama aqlabkiisa uu wada koro macnaheedu waxaa waaye buu yihi dhaqsi ma fayd maayo markaa si dhaqsaa kuma faydma sida badan markaasoo kale waxaa loo baahan yaha buu le in qiraa'ada la badiyo oo maalan istaagga horeo kale wuxuu tusaale ahaan usoo qaatay in suuratulbaqara lagu dhammeeyo istaagga koowaad istaagga labaadna kadib suurado kale la akhriyo haddii madoobaadkaasi uu bar yahay ama haaf yahay qiraa'adu intaas inay xoogaa ka yaro gaabato maxaa yeele mar walba wuxuu yidhi madoo ugu badan yahay faydidda waqtigeedu waa daahaya waqtiga faydiddaa dib u dhacaya calaa kulli xaal in marka hore lagu dheeraadaa loo baahan yahay haddii lagu dheeraado kadib markii salaada laga baxaan ay caddaato inaysan dayixi weli caddaanin salaaddii lagu celin maayo laakiin tasbiix iyo istikfaar iyo in ilaahay loo toobad keeno subxaana wa tacaala daacaadkaa la badinaya calaa kulli xaal wayusiru fii kusuufi shamsi wayajharu fii khusuufi alqamari waa siraysanayaa buu yidhi dayax qorax madoobaadka qiraa'adana waa la jahrayaa dayax madoobaadka maxaa yeele waxay yidhahdeen qorax madoobaadka markii la tukanayo waa salaatu nahaar qorax madoobaad dayax madoobaad markii loo tukanayona waa salaatu leyl salaatu leyl qiraa'ada waa lala jahraa salaatu nahaarna qiraa'ada waa la siraystaa waa madhabu shaaficiya waay arrintaani maxay u daliishadeen arrintan waxaa jira xadiid ay u daliishadeen oo ku jira fii sunani abi daawud wabni maajah sheikha shaarixaana waa waa uu sheegay waa xadiid samura ibnu jundub radia allahu canhu wuxuu yidhi sallaa bina nabiyu sal alla ly slam fii kusuufin laa nasmacu lahu sawtan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna dujiyey fii kusuufin kusuufka waa maxay macnaa waa fii kusuufi shamsi laa nasmacu lahu umaanan maqlayn buu yidhi sawtan wax coda wax coda umaanan maqlaynin masaladan culamadu waa isku khilaafsan yihiin culamada qaar waxay leeyihiin qiraa'ada waa lala jahrayaa fi lkusuuf imaam albukhaari wuxuu u baabeeyey baabu ljahri fi lqiraa'ati fi lkusuuf wuxuu baabu yahay in qiraa'ada lala jahrayo fi lkusuuf baabu ljahri bilqiraa'a fi lkusuuf mana u kala qaadin kusuufu shamsi iyo kusuufu lqamar xadiidkan ay deliishadeen ashaaficiya iyo culammada madhabka aan arrinkan ku waafaqsan waa xadiid daciifa sanadkiisa waxaa ku jira nin majhuula sheikh اlalbani raximah اllah wuxuu ku sheegay fii daciifi sunan الtirmidi wa fii daciifi sunan ibni maaja intaba waa ku sheegay wuxuuna sheegay inuu yahay xadiid daciifa sanadkiisana waxaa ku jira nin majhuula ninka majhuulkaa ciladiisa wuxuu yahay cilaة اxadiid xadiidkaasi marka ma sugna laa nasmacu lahu sawta xadiid sugan ma sida صaxiixa marka kusuufu الshamsi wاlqamar labadaba waa lala jahrayaa qiraa'ada hadday qoraxi madoobaatana waa lala jahrayaa hadduu dayixu madoobaadana waa lala jahrayaa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin